الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ثبوت الجنة للشهيد jannada sugnaanshaha ay u sugnaanayso shahiidkii waa kii lagu dilay dagaalka gaalada isagoo dee qaradkii iyo ujeeddadiisu ay tahay litakuuna kalimatullaahi iyo alculyaa bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna سacيid بن qاl الإmam رaحimh الlه taعaalى bالsند الsaaبq xadaثna سacيid بn cmr الأشcasiي وswayd بn سacيid wlfd لسacيid أخbarna سfyاn عan cmr samca أnhu samca jاabirا yqul qala rajul bal sufyaankani kolley dee waxaan filayaa imaka inaan اshtibaah halkeenan jirin oo in badan baan soo aragnay waa sufyaan ibnu cuyeyne uune thawri maaha camriganna waa camr ibnu dinaar weeye haddaba can camrin samica meelahaasan oo kale kolley anna ee lafti ahaan ay iskame dhigaal ahaan ay iskaga tagaan laakiin lafti ahaan laba aqriye ayaa jirta oo laqbadii baa noqonaysa can camrin samica anahu camar samica wuxuu maqlay jaabiran yaquulu jaabir bn cabdillaahi xaaluu ku qowlayo qaala rajulu nin baa yidhi ayna ana yaa rasuula allahi jihaad baa lagu jiray ama markaa dee jihaad baa taagnaa iyo dagaal baabaa la joogay xabradii markaasuu yihi xaggeen ku sugnahay rasuulkii ilaahay ow in qutiltu haddii lay dilo oo dagaalkan haddii laygu dilo halkeen gelaya halkeen ku sugnaanaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fi ljannati jannadaad ku sugnaanaysaa oo dee kolley waana nin aan riyo iyo sumco iyo magac iyo mansiibdoon aan u dagaalamayn buu ahaa markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi jannadaad gelaysaad ku sugnaanaysaa faalqaa uu tuuray ninkii tamaraatin xabado timiro ah oo kuna ahaa fii yadihi midhar timiroo gacanta ugu jiro cunayay ayuu isagoo raagsanayaba dee ama dheeraysanaya nolosha intaas oo dagaalkiina u degdegaya si uu jannadaa rasuulka ilaah yidhi waad gelaysaa uu galo ayuu xabadii timiraahee u cunayay ayuu iska tuuray uma qaatala uu dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay oo ninkii cadowgii markaa dee ladaga lala dagaalamayuu la dagaalamay ilaa laga dilayo oo dee si rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba yihi fi ljanna tiina waa mutay wa fii xadiidi suwaydin qaala rajulu lilnabiyi sala allahu calayh wasalam yowma uxud macnaa muslim raximah llahu tacaala laba sheekh baa xadiidkan uu ka wada wariyey sheekh kariyay wada leeyihiin waa saciid ibnu camrin alashcasi iyo suwayd ibnu saciid alxadathani aduubu kaba wariyey in yar baa lafdigoodu uu ku kala dunaa waa wax yar tibaa sheekhu riwaaye halkan uu soo celiyey ee xadiidka suwayd uu inoogu caddaynaya oo bal riwaayada hore waa tii saciid ibnu camrin alashcasi ah waxaa kuba sugnay inuu qaala rajulu ayna ana ya rasuula allahi kumay sugnayn ninkaasi halkii markaa la joogay iyo dagaalku ku ahaa tacyiinkii inoogumay sugnayn xadiidka suweyd maxaa markaa dhacay yowma uxudin waatan qaala rajulu lilnabiyi sala allahu calayh wasalama yowma uxudin oo lafdigan ama lafdiga suweyd wuxuu inoo caddeeyey mawd mawdinkii markaa la joogo dee meel dagaal ba ahayd halkay ahayd oo uxud bay ahayd wey xadiis baa inoo soo socday in sha allahu tacaala yar dheer oo anas ibnu malik xadiidkiisii ah waxaana bal matalan inooguba sugan iyadoo cumayr ibn alxamaam la yidhaaho oo hadaltan ku dhow laba yimi oo isna dagaalkaa laguba dilay laakiin beder bay ahayd qolooyinkii markaan xadiidka sharxayna warkoodu waxay kuba sharxeen kan aan hayno inuu cumayr ibn alxumaam yahay ninkani laakiin taa waxaa fogeynaysa qisaday noo dambaysaa beder bay idhaama cumayr halkii dee laguna dilay beder bay ahayd xadiidkanna waxaa noogu sugan lafdigan xumayn may uxud markaa taasi waxa weeye aad ba hay isu shabahayeene waa laba waaqaco oo kala duwan oo dee labadaa sanadood ee isku xiga kala dhacay beder iyo uxud bal xadiidkan markaa arrinkii ahaa tarjamada baabu hubuuti اljannati lishahiid dee waa taas way noogu sugan tahay oo ruuxan haddii la dilo waa kan rasuulka ilaahay yihi jannadaad gelaysaa waxaa kaloo inooguba sugan degdega loo degdego khayrkii oo xabadahan timirtaa intuu kaba cunayo ayaa wuxuu ku tiriyey dee inuu kaba shuqloomayo shaygan muhimkee uu janno kuba mudanayo kaba shuqloomayo noloshii buu intan ku tiriyey sida laftiga dee inoo dambayso cumayr ibnulxumaam oo kale inay dee muddo dheerba noqonayso hadduu sii noolaado intuu midharhkan cunayo markaa khayrkii uu degdegayo xabadii timiraana iskaba tuuray dagaalamayna ilaa laguba dilay oo bal khayrkii oo loo degdego oo waxyaalaha nafta dheefteeda iyo xuduudeeda lagu tiriyo aan lagagaba shuqloominna xadiidka way noogu sugan tahay kolleyna baabkuu inoo socda axaadiisiisi xadaثna abubakr بn abi shaybta qaal xadaثna abu usamta can zakariya can abi isxaaqa can اlbaraaءi qaala anahu qaala bara waa صaxaabigii jariirka abihina waa صaxaabiga bara bnu caazibe aynu hore usoo aragnay kitaabka marar zakariyahan sanadka ku suganna waa zakariya bnu abi zaa-idato isna marar kala duwan baynu soo maray abu usamana waa xamaad ibnu usama xanay bal zakariya waa nin hiqa ah laakiin waxay culimmadu yidhaahaan abu isxaaq asabiici maqalkii uu axaadiista kaba maqlay waxay ahayd waqtiyadii dambe macnaa abu isxaaq asabiici waa nin xaafida waa dadkii axaadiistu aada iyo aada u badnayd oo sayn horeba usoo maray axaadiistoodu badnayd laakiin isagoo weynaadayna baa cumrigiisa aakhirkiisii bay yidhahaan tagayur iyo isbedel baa xaggii xifdigiisa kuba yimi zakariyana waqtigaa dambe dadkii kaba wariyey buu yidhaahaan ayuu ahaa waana kan xadiidkan inoo warinaya bal xadiidku dee kollay dariiq kale ma yeelanayo saasuu kuba dhaafi doonaayo xadiid kale ayoo raqam kale oo saxaabi kale warinaya ayaan arki doonaa laakiin xadiidku bukhaari iyo muslimba way wadaagsadeen riwaayada bukhaari oo kale halkan zakariya bedelkeeda israa-iil israail ibnu yunus ibn abi isxaaq oo dadkii ugu aqoon badnaa ugu dabdi iyo itqaan badnaa xadiidkan awowgii abu isxaaq xadiidkiisa ayaa la warinaya oo markaa dee mutaabaca jirta taas waa xadiid aan ahayn axaadiistii ikhtilaadki iyo tagayurka kuba yimi waa xadiidkiisii la yaqaano dadkii qablalikhtilaad kaba wariya bal dadkii ugu itqaan badnaa axaadiistiisii baaba warinaya israa'iil baa warinaya oo bal markaa taasi waxba ishkaal arrinkaas ah inuu dadkii marka dambe la kulmay ee marka dambe kaba wariye abu isxaaq ahaa ama waqtiyadaa dambe ee laleeyahay xaala xaaladiisaas baa isyar bedeshay xadiidka waxay ku keenaysaa ma jirto qaala wuxuu uhi bara bnu caazib jaa waxa yimi rajulu nin min bani nabiti waa jirib ansaara si ay noo dambaysa reerkaa reer bani nabiid kaba mid ah ayaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay u yimi xa waxadaanaa axmed ibnu janaab almisiisiyu qaala xadaanaa ciisa yacni bna yunusa can zakariya can abi isxaaq can ilbaraa'i qaala sheekhu markii uu matnigii gaadhay isagoo matnigii dee bilaabay uunoon inoo dhammayn ayuu sanad labaad oo xadiidku leeyahay dib ugu noqday bal markaa sanadkaa labaadna de waaba kaasoo waadada axmed ibnu janaab iyo ciisa waa imaam isagoo ciise bnu yunuse waadadaan hore usoo maray lafdigiina waa kan waayo zakariye inta ka dambaysa labada sanad waa iskaga waa iskaga mid eh qaala wuxu uhi jaa rajulu nin baa yimi min bani nabiiti reer bani nabiit kaba mid ah qabiili min alansaar macnaa reer bani nabiitkani waa qabiilo ama jilib ansaar ka mid oo aws bay ahaayeen dee labadii reere waaweyn awsee khasraj waa jilib adigu aws kaba mid ah faqaala wuxuu yidhi ninkii ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anaka cabduhu wa rasuuluh macnaa waxaa la joogaa mashhad ama dee meel mawdic qitaal oo dagaal baaba la markaas dee joogay ninku markaasun baabuu soo islaamay oo hore muslim umuu ahayn rasuulka ilaahay buu yimi oo shahaadadii xaqa ahayd buu dee isagii qiray oo wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa anaka cabduhu wa rasuuluh markii taasi dhacday buu uma taqadama uu hore u dhaqaaqay uu hormaray oo faqaatala xataa qutila uu dagaalamay ilaa la dilay riwaayadda bukhaariya xadiidka waxaaba kuba sugnaa waa xadiidkan bara ibnu caasib baan u jeedaa inuu rasuulka ilaahay ninkuu u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo yidhi miyaan dagaalamaayoo markaasaan islaamaa mise waan islaamaa oo dabadeed baan dagaalamaa rasuulka ilahay wuxuu ku yihi aslimtu maqaatil weye islaam dee haddii uu dagaalamo isagoon islaamin dee ninkaa gaalka ahoo dee ahlunaarunba weeye waa gaal un haddaba horta islaam dabadeedna dagaalan markii buu islaamayo waa shahaadadan imakaan hayno uu ashahaatay camal kaluu la yimi ma jirto waayo waktigaasna jihaad iyo dagaal baa lagu jiraa ninkii xaggii cadowgiibuu u dhaqaaqay oo faqaatala xataa qutila uu dagaalamay ilaa la dilay faqaala nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi camila ninkani wuxuu sameeyey haadaa waa ninkani yasiiran camalan yasiiran camal yaro ee iimaanka aslulacmaal iyo jihaadka salaad ma tukan wax kale lama iman waa camalkaa koobnaayo imaka intaasoo waa wakti yaroo kooban waxaan intay ku dhaceen wa ujira waxaa laga ajri siiyey kasiiran ajran kasiiran ee januu mudanaya januu gelaya ninkana waa kaasoo xamiye iyo wax kale uma dagaalamayne litakuna kalimat llaahi alculya markaasuu soo islaamay haddaba camal kaa yar buu la yimi isagoon weli salaadba tukan ayuu waxa weeye ee la dilay dee ajrigaa badanna u mudanaya bal waxaad jirtayn kolley wax nin baa imaka halkan ninkan magaciisu inooguma sugnaa waxaa laakiin noogu sugan ansaar inuu ahaa weliba jilibkaa reer bani nabiifna uu kaba mida awsna weeye waxaa jira nin kale oo adigu camr bnu thaabit ibni waqsh laba yidhaaho oo usayrimu bani cabdilashal ah loo yaqaana ama asramu bani cabdilashal ale fatxulbaari oo kale iyo qolooyin kaba soo naqliye asramu ibni cabdilashal baa dhacday laakiin waxaan filayaa waa dee waxyaalaha khdaada madaabicda iyo taase هو أصرم بن عبد الأشل أصرم بني عبد الأشل وي أما أصيرم بني عبد الأشل وأصيرم كودي reer بني عبد الأشل ayaa intii hore markay reer cabdilashal kolley waxay kaga dunaayeen reeraha kale ansaareedba iyagu rag iyo dumar mar bay wada islaameen oo intaan rasuulka ilaahayba madiine soo gaadhin muscab ibnu cumayr uu joogay baa madaxoodii baa islaamay waa usayd ibnu xubayr iyo sacad ibnu mucaad muscab ibnu cumayr gacmihiisay kuba islaameen markaas baa odaygoodii dee waa sacad ibnu mucaad sayidkii aws oo dhan ayaa wuxuu ku yidhiba dee wuxuu iyagii yidhiba dee wuxuu adigu markaa amray faray inay wada islaamaan oo ruuxi aan islaamin dee shaqo inaanay iskuba lahayn hadal saasuu uga sheegay mar bay wada islaameen laakiin ninkaa bal camr ibnu thaabit la yidhaha uu ka hadhay muu islaamin reerka mu islaamin dee rasuulka ilaahay waa yimi ma islaamin oo ilaa uxud buu ku soo gaadhay arrinkii axal maalintii uxud baa deeto uu yimi dagaalkii buu yimi isagoo sida lafdiga abi daawuud oo kale iyo inuu reerahoodii u tagu yihi fulaan mee dagaalkuu joogaa hebel mee qoomkay mee waa kuwa uxud bay joogaan uxud buu yimi adigu uu islaamay dadkooda qaar may ogeynba islaamkiisii uu dagaalamay oo waa la dilay hadalkan oo kalena waa yimi oo ah inaanu dee camal yar laba yimi laakiin ajri badan la siiyey waxaa lasoo naqliyaa sacd ibnu mucaad oo kale inuu yidhi bal walaasha dee horta waa la arkay oo waxa weeyaan dhaawac iyaba ay ku arkeen oo waxay u qaateen dee manay ogeyn markaasaa la weydiiye o la yidhi ma waxaad u timuun dee ficil iyo qowmkaaga a daafacdi lxamiya liqowmik ise qadaban lilaahi walirasuuli iyo deedana diintii iyo litakuna kelimat llaahi lculya taasaad u timo wuxuu sheegay inaanay xamiye iyo maanta ficilka ahayna uu islaamay uu u yimina gadaba millaahi wa lirasuul iyo dee jihaadkaa uba yimi kolley tan buu mutay markaa dee waxa weeye bacdigood baa iyaduna labadan islaba doontay bal xaafid ibnu xajar baa idhaaha haddaanay lafdigan dee min bani nabit soo aroorin waxaaban ku fasiri lahaa ama aan odhan lahaa ninkani waa usayrim ama camr bnu thaabit weeye laakiin waxaa meesha yaalla halkan waa ninkani reer bani nabit buu ahaa reer bani nabit iyo reer bani cabdiyasharna aws ay isku ahaadeene laakiin de waa laba jirib oo kala duwan weeye kana waa reer bani cabdiyashar marka haddii la yidhaaho dee waxbuu ku lahaa calaaqe iyo nasan buu reerkan kuba lahaayo waa ninkaa ayaabay tahay bal matalan taasna dee ixtimaal adigu kolley aan xoog badnayn buu noqonayaa bal qisataa ku dhowna ninkaas tan oo kale laba midi way kaba dhacday bacdigoodna ay isla doonteene laakiin waxay meeshii dee laba nin ka kala dhigaysa kana waa nin reer bani nabita magaciisa iyaynaan hayninba kaa kalena camr bnu thaabitna waa nin reer bani cabdilashara aan xaaladiisii hore iyo taariikhdiisii horena laba socno ilaa waktigaa hore iyo dee ilaa markaa uu islaamay iyo dee aan markaa hayno khabarkiisa bal iyada halkana dee ruuxa imika janu markiiba uu galay jannadii shahaadadu ay mudanayeen buu mutay oo tababaawa uu jira kasiiran oo dee ajrigii shahaadada ayuu helayaa waana ajrigaas dee ruuxii shahiidkaa loogu diyaariyey boqol derajo laba derajaaba maa beyna asamaa waalardi saynu hore usoo marray ay isuba jirto camalkii uu la yimina waa jihaadkan iyo dee taasun buu laba yimi camal kaluu la yimi xataa ma tukan weliyo rabbi uma sujuudin haddaba arrinkii baabku inoogu baabaysnaayo hubuutu ljanati lishahiid inay ajrigan badanee la siiyey baa ajanna inuu gelayo taase ayaa iyadana xadiidka way nooguba sugan tahay xadaثna abu bkr ibn ndr bn abi ndr وhaarun بn cabdالlaahi ومحamed بn raafici وcabd بn xumaydi وalfaadhm mتaqaaribaة qaluu xadaثna haashim bn اlqasimi ana afar sheekh oo mslim oo sheekhadiisii kamida dhammaanna aynu hore usoo araaragnay ha kala badnaadeenba ayaa xadiidkan wada warinaya sheekuna wuxuu ama imaamku inoo sheegayaa alfaadan imaka iyagu ay xadiidka ku wariyeen inay isku dhoweyd macnaa dee lafti keliya oo marka la eego matni ahaan alfaadii ay isku wada mid tahay mayne xaggii macnaa iskaga mid bay ahayd alfaadoodna way isku dhoweyd halkan muu odhana lafdigani waa lafdigii fulaan saynu horeba meelo kala duwan aanuba soo aragnay oo alfaadoodii way isku dhowdahay markaa kolooduu wada sheegay ee alfaadii ay isku dhowdahay imaka taas suuradan oo kale haddii barhkood la gooyo meesha laga saaro iyadoo alfaadani macnahoodii dee markaa xadiidkoodii macnihii ay leedoo dhici karta nin meesha ka maqan laftigiisa inuu joogo taasun baa yar maxduur lahaan lahayd muu tamyiizino imaka sidii aynu kusoo baranay mu odhan laakiin alfaadoodu way isku dhowdahay xadiiskuna waa kan sheekh keliyana way wada leeyihin abubakr ibn nadirna sidan horeba usoo marnay waxay idhahdeen ismigiisa iyo kunyadiisa isku mid keliya weeye macnaa magac kamada ah way dhici kartaa magacyo axmed iyo magacyo way u sheegeen laakiin tay idhaahaanba waaba inuu kunyadiisani ay ismigiisana tahay waxay yidhahdeen dhammaantood xadaanaa haashim bn اlqasimi qaala xadaanaa sulayman wahuwa bn اlmugiirati can haabiti can anas bni maliki qaala anahu qaala anas ibn malik wuxuu yihi dadkuna waa dadka inagu soo noqnoqdo wax aynu ugu joogsanaa ma jirtaan aman ilaa fulan waa fulan qaala wuxuu yihi markaa anas ibn malik bacasa uu diray rasuul ullahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay busaysata busaysa nin la idhaaho ansaara ayuu diray caynan xaalu yahay basaas iyo jaajuus yanduru uu xaal uu eegayo maa sanacatu waxay samaysay ciiru abi sufyaana abi sufyaan safarkiisa macnuhu waxa weeye dee abu sufyaan safarkiisu waa dhaafay oo xaggii shaam buu jiray oo lagu ogaa safar ballaadhana weeye soo noqodkiisiina waa la eegayo o la sugayey rasuulka ilaahay baa ninkan busayso diray bal dee waanay waktigay soo laamayeen baa gaadhay ama waabay soo dhow yihiin markaasi uu dee uga war keeno safarkaasi halku marayiyo wixii bal warkiisaa bal uu keeno taas buu u diray waxaana inoogu sugan halkan busayso oo wuxuu shaarixu ama imaam nawowi leeyahay nusqooyinka muslim oo dhan weeye waxba nusko kamay soo reebin busaysa ayaa dhacday oo asaan dee aan aqrinay oo nusqooyinka o dhan abu daud iyo asxaab alxadiidna waa siday ku wariyeen oo xadiidka abu daud wariyeyna busaysa ayaa kuba sugnayd ana ismiga mustaqarka laba siinoodna leh kutubta siirada iyadaa waxaa halkan iyaga ninkan markay sheegayeen magaciisa ay ka dhigeen basbas inuu yahay macnaa laba bo-ood iyo laba sin oo labada bo-oodna ay wada fadxisan yihiin ba dee siintaa reebanbe ta hore oo basbas ibnu camrin ama basbas ibnu bishrin ay yidhaaheen oo khadraja ama xaliifkood ah bal taas bay yidhaaheen kolley marka la eego beder qisadiisa iyo ee kutubtaa siirada ama ibnu hishaam ha noqoto bal bidaayaha markaa ibnu kasiir iyo haba noqotee shicir bay soo naqliyaan ama khaasatan markii laga soo laabmayba weeye oo aqim lahaa suduurahaa yaa basbasu macnaha shicirtaasi uu ku yimi oo magaciisu kuba yimi taas bay soo naqliyaan halkana kutubtii xadiidka busaysa inoo dhaqaado waa laba magaco isku dhawaa ikhtilaaf basiira imaam nawwina raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahy yajuusu an yakuuna axadu laftayni isman lahu walaakharu laqaban waxaa suurtagala maha wax kale khilaafku waa dee tasmiyaal yar bal xuruuftu aad bay isugu dhowde waa ismigan mustakarka ah iyo dee ismigan markaa xaaladan aanu dee tasqiirka lahayn kuba yime inuu midkoodna ismigiisi yahay kii kalena la qabiya adigu bal waxa weeye kutub siyar basbas baa dhacay inuu ninka magaciisu yahay dee waatan kutubta axaadiisana oo muslim uu kaba miyay nuskooyinkiisuna iskuma iskhilaafine busaysaa dhacday san inoo taalan haddaba rasuulka ilaahay wuxuu diray isagoo dee jaajoos ahaa iyo inuu warkii ceerkaa iyo safarkaa keeno ayuu uba diray isagoo eegayo dee sooya yandur maa sanacat ceeru abi sufyaan abi sufyaan safarkiis waxay sameeyeen laftiga ceerna ama geel ha noqoto ama dawaab kaleba haba noqoto barhkood baa yidhi asarka horo qaafilada ama qaafila qaafilat alxamiir baabay ahayde laakiin raashin sida ama wax kaloo tijaaro ah sida taas bay ceer yidhaahaan haddaanay sidin oonay sifadaa lahayn waa waxaa rarad raashin bay sidaa waaba geelha ka soo qaada ama dawaab kale raashin bay sidaa ama dee bas iyo waxyaalahaba sida tijaaro kale ceer baa lagu magacaabaa laakiin marka aanay sifada iyo xaaladaa lahayn cir lama odhanayo oo cir lama yidhaha alcir alibilu taxmil lmira wa jamcaha ciyaraatun sia uu kasoo noqonaya jawhari saxaaxiisa bal haddaba waana dee safarkoodii weeye shaamna kaba soo laabmay ee kasoo noqday waxay fa jaa waa yimi busaysa ayaa soo noqday war buu sidaa rasuulka ilaahay buu yimi walxalma fi lbeyti aqalka waa aqalkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh aanu kuma sugnayn axadun axad hayrii aniga keyrkay ah wagayru rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam axad bal aniga iyo rasuulkii ilaahay mooyaane cid kale markaa guriga may joogin qaala qaaladan faacilkeedu waa haabit ayaan ka dhigaynaa haabit lbunani ee raawigan anas in badanna laasimiya sanado badan wuxuu hi laa adri ma garanayo masatnaa bacda nisaa'ihi bal maada masteriyan ka dhigaynaa cibaaradana master baan iskaga awilanaynayo laa adri anigu ma ogi oo ma garanayo masatnaa ay istithnaahu wa anas soo reebitaankiisa bacda nisaa'ihi rasuulka ilaahi haweenkiisa barhkood inuu soo reebo macnaa taa shaki baa kaga jira ama imaka ma xusuusno dee horta ani iyo rasuulka ilaahi mooye guriga cid kale ma joogin buu yihi waxaan u leeyahay imika ma garanayo inuu dee kollay gurigana dumarkii rasuulka ilaahay mid kamida gurigeed weeyaane inuu rasuulka ilaahay dumarkiisii bacdigood soo reebay oo iyaguna guriga ay joogtay tii saaxibat albeyt iyada taa imika ma garanayo saabit baana leh qaala anas ba wuxuu yihi qaala faacilkeedani waa anas maaha bacda shurax ba halkan qaala saabite laakiin wax maaha wax aada u dheere faxadatahu uu waramay alxadiida warkii buu u sheegay busaysa rasuulka ilaahay warkii u sheegay kollay nin kalena way wada socdeen oo ansaar ahaa dee sidaa kutubta siirada iyo inooguba sugan ilaa bederna way gaadheen oo safarkuna markaa ma soo dhaweyne adigu waa dee beder waa kusoo jeeday warna bederya bay kasoo heleen in la sugayo waayo meel ceel biyaa buu ahaa meel la isugu yimaaday ahayd maxaanay kutub tafsiirada kuma sugan marka ay ku soo arooreen labadaas saxaabi ay beder soo gaadheen ceelkeedii inay laba hablood ama laba jaariyo oo ishaysta umala midi mid kale dayn ay ku leedahay leedahay waxaygii isi nin isagoo halkaa dadkii degayay kaba mida majid ibnu camrin la odhanayaba meesha waa joogaa iyaguna ceelkay kus ee adigu ku yimaadeen ee kusoo arooreen waana wardoonkii ayay maqleenoo midkood tii kale ay ku leedahay berri ama saa dambe ayay safarkii imanayaayo waan u shaqaynayaayo markaasa wixii adigu lahayd markaasaan kusii doodaayo taas oo dee ninkiina waa u rumeeyey majdina waa u rumeeyo run bay sheegaysaa buulo way noqdeenoo bal adigu inay dee beder kusoo beegayiin ama yom ama bacda yom laba cisho dabadeed iyo taasi warkuu sidee way yimaadeen markaasaa deeto waa kan qaala wuxuu yihi anas fakharaja wuu soo baxay rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam fatakalama uu hadlo masjidkii buu kusoo baxay dee waana la joogay masjidkii faqaala wuxuu uhi ina lanaa waxaa noo sugnaaday inaga alibatan waa cid aan doonayno aliba waa ashay lmaluub waa waxa la doonayo un taas baa la yidhaah oo ujeedadu waa shay an nadlubuhu waa rasuulka ilaahay dee tawriyadiisi iyo ibhaamkiisii si aan warka xagga loo socdayo waxa loo baxayiyo aan la ogaan oo bal matala ayuu ihi aliba macnaa waa waxaan doonaynoon dalbayna inaga inoo sugnaaday faman ruuxii kaana uu ahaaday dahruhu gaadiidkiisu dahrigu waa wixii la fuulayey ee markuubkii kollay dee markaa wixii la fuulayna dhabarka weeye halka lagu fadhiisanaya la fuulaya tan baa dahri loogaba cabiray faman ruuxii kaana uu ahaaday dahruhu dhabar gaadiidkiisu xaadiran mid jooga ujeedadu mid aan meel dheer ku maqnayne imika u dhow falyarkab ha fuulo macana macnaa rasuulka ilaahi markiiba wuxuu qariray inuu baxo dada nin dheer iyo lama sugayo manaanu caddayn jihaada loo baxayo dee kollay markaa faman kaana dahruhu xaadiran dee waana laakiin kolley la dareemaye falyarkab macana ha fuulo annaga maca iyaga waan fuulaynaa dee waan baxaynaa fajacala waxay gudagaleen bilaabeen rijaalun rag waa meesha joogay laakiin gaadiidkoodu ka dheera yasta'dinuunahu inay rasuulka ilaahay fasax weydiisanayaan fii duhraanihim dahrigan baa jamaciisu duhraan yahay markaa waa gaadiidkoodiiyo wixii ay fuulayeen oo fii culwi lmadiinati caynta haddii la kasriyana way bannaan tahay fii culwi lmadiinati ama cilwi lmadiinati madiine xaggeeda sare ku sugnaa inay doontaan ayay rasuulka ilaahay fasaxiyo idan weydiisteen kolle cawaali horeynu usoo marro kitaabka meelo kuma soo aragnay cawaali lmadiina waana meelo dee la deganaayo madiine barigeeda ku taalayo kala dhoweyn taas baa cawaali la odhanayay oo dee kolley ansaar un reerahoodaasi ay deganaayeen haddaba in madiine xaggeedaa sare waa dhinaca bari ee cawaalidii ahaa ayay dee gaadiidkoodu ku sugnaa waa halkii beerahoodu ahaayeen reerahoodu ahaayeen baa gaadiidkii ugu sugnaa inay halkii tagaan oo yimaadaan intay gaadiidkoodii soo kaxaystaan ayay rasuulka ilaahay weydiiseen inuu ufasaxo faqaala wuxuu uhi laa may ay la aadan wayo dee taas umaba idmayo oo dee tegid halkaasa iyo ama dee raacidba ilaa man kaana dahruhu xaadiran ilaa man shaksi un mooye kaana dahru ama laa ay laa yasxabunaaba dheh nama raacayo annaga imaka ilaa man shaksi un mooye kaana uu ahaaday dahruhu markuubkiisi iyo wixii uu fuulaya xaadiran ma jooga ciddii dee imaka gaadiidkiisu diyaar uu yahay ayuun baa na raacaysa ruux meel shiro ka doonanayo ma sugayno weeye oo markaa nama raacayo ama uma dee taasba uma idmayo dee ruux markaa dee doonidii iyo tegid uu tago ruux markaa imika gaadiidkiisu halkan xaadir ku yahay mooye faindalaqa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waasxaabuh rasuulka ilaahi asxaabtiisi waa dadkaa xaadirka waayo inuu dagaal la kulmayo may ogeyn dad badan baa jiray oo hadday ogyihiin rasuulka ilaahay inuu maalintan dagaalamayo dagaal dhacayo aan kaba hadheen safar loo baxayuunbay markaas dee u arkayeen haddaba isaga iyo rasuulka ilaahi asxaabtiisii wixii dahrigoodu dee diyaar ahaa ayaa baxay macnuuna maaha dadkaa rasuulka ilaahay la baxay inay gaadiid wada lahaayeen waxaa inta lugeynaysaa ka badnaydba inta wax wadato hadday saddex boqol iyo waxoogaa gaadheen dee rawaaxisha iyo ay wateen kollay boqol ma gaadhseen malaa toddobaataneiyo farduhuna laba faras baabay ahayn haddaanu faraskii miqdaad oo keliyaba aanay noqon waxa weeyaan waa wixii laakiin bal dahri lahaa ee dahrigiisa u dhowaa waa la baxay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee dad kalena way raaceen oo iyagu kaba badan dadka dahriga watay xataa sabaquu ilaa ay dheereeyeen almushrikiina mushrikiinta ilaa bedrin beder axaadiid kala duwan baynu beder qisadiisa iyo kaswadaa kuba soo maray hadda taasoo waynoo horeyse imaka arrin ah un hubuut ljannati lishahiid waa qisadii cumayr ibnulxumaan markii dagaalku yimi iyo taas baa xadiidkan munaasabadiisu ay tahay horay ugu inoogu horreeyeen umuuraha kale beder kuba tacalluqsan intii debal axaadiista ee kitaabkeenan kaga sugnayd waja-a almushrikuuna gaaladiina way yimaadeen kuwa yimi kuwii maaha ceerkii maaha aad buu u digtoonaa abaa sufyaano intaa cid buu dirayey wuu maqlay warku uu soo gaadhay in bixid iyo rasuulka ilaahay uu amray saxaabada inay soo baxaan markaasuu dariiqiiba ka baydhay iyo halkuu mari laha iyo beder uu kuba soo beegnaayo waddo kale iyo xeebtii ayuu maray dhinaca xeebtuu maray ee qorayshna wuu u qayshaday oo nin buu lacag siiyey reer khifaar ah damdam la odhanayo raaxilada aada u degdegay bal raaxiladiisa yidhaahaan dee sankii iyo odhegi iyo buu sii gooyo si dadkii dee cabsida jirta ay u dareemaan oo markuu galayna dee waa qayliyeebo dee gurmadkii baaba soo baxay haddaba waa qoladii nafiirkii oo dee quraysh waxay markaa uqaybsantaun waa dheerka ciddii la socotay iyo nafiirkii oo waa ruuxii aan labada midna ahayn maalintaas dee waaba ka ay odhanayaan ma ruuxa aan dee qiimo marka dambe leya waxtarba maaha iyo laysa fi lciri walaa fi nafir anaa cirkana kuma sugnayn nafiirkiina gurmadkiina kuma sugnayn ay noqotay haddaba kuwan yimi waa gurmadkii weeye iyo nafiirkii abujahl iyo dee cutbat bnu rabiica iyo amtaashood ay hogaaminayeen faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa yuqadimana axadu minkum manaa waa laa yataqadamana oo yuqadimanadan waa qadamadii laazimka ahayd oo qadima waa sax waa laazim laakiin qadama marka ay tahay laazimna way noqotaa mutacadina way noqotaa hadday mutacadi tahay qadamahu uu horeysiiyey weeye markay laazimka tahay qadama bimacnaa taqadamo weeye ilaahay qowlkiisii subxaanaه watacaala laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih iyaduba qadamadan laazimkay ahayd oo bimacnaa laa tataqadamu weeye oo dee taas bay ahayd laa tuqadimuudani mutacadi may ahayn suuradaas bilowgeeda tanna waa taas oo laa yuqadimana bimacnaa laa yataqadamana baan ku fasiraynaa marka yaanu u hormarin oo axadun axad minkum idinka idinka midi ilaa shay-in shay macnaa wax la sameeyo hadday tahay dagaal bilowgii iyo haddii wax kaloo lagu dhaqaaqaba ay tahay xataa akuuna ilaa aan ka noqdo ama aan ka ahaado ana anigu duunahu waa qudaamahu ilaa dalika shay dee wax shaygaa uga horeeyo hadday arrin tahay iyo ra'yi dee waa in rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagaba dambeeyo dagaalka bilowgiisa hadday tahay waa inay idankiisa noqoto bal wixii in waxa weeye in laguma dhaqaaqayo axadna yaanu wax samayn weeye yaanu wax ku dhaqaaqin ilaa aan noqdo anugu ka fasaxaya anugu aan noqdo ka waxa uga horeynayo dee ra'yi ahaan iyo idan ahaan iyo amar ahaan iyo wixii laba mid ah fadana almushrikuuna gaaladii baa soo dhowaaday oo de waa subaxdii markii laysu yimi ee laysu soo dhowaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa markii dee dagaalkiiba bilaabmaya ee uu bilaabmay mala mubaarasaduun ay dhacday qumuu ilaa janati carduha asamaawaatu waalard waa tashjiic ahaan iyo tarkiib ahaan ayaa wuxuu uhi waxa u kacdaan u degdegtaan ilaa jannatin oo dee kale qumuu bimacnaa baadiru weeye wasaaricu tababa ilaa ay uga dambaysaan waxa u kacdaan u degdegtaan ilaa jannati janna carduhaa ballaarhkeedu asamaawaatu samooyinka iyo waalard oo macnaa samooyinka iyo dhulalkoo la isbaaldhigay ballaarhka jannadu yahay waa saacadeeda dee ilaahuna uu og yahay qaayaha iyo intay gaadhsiisan tahay saacadu hadday intaa tahay duulka iyo dherarkiina waa cardiga iyo ballaarhka hadduu intaa yahay dherarkiina waaba kaba sii dheeryahay sida dee caadada ah ee haddaba janno taas u kaca xaggeed oo dee macnaa arrinku waxa weeyaan jihaada oo dagaalamo dee dagaalkan iyo taas baa jannada ku gelaysaan taasuu idinku sugnaanayaa jannada ayaa jannada oo idinku sugnaanaysaa qaala wuxuu yihi anas baa odhanaya yaquulu wuxuu ku qowlayaa cumayr bnu lxumaami alansaariyu ayaa wuxuu ku qowlayaa mudaarican uu ka cabirayna waa xaaladii markaa jirtay suuraynteed iyo xikaayadeed weeye xaaladii hore dee maxalku waa maxal maadi oo dee maxalku waxa weeyaan wuxuu yidhi oo waktigaa dee cumayr ibnu xamadn xumaan mardan buu kaba warramayaaye waa istixdaarka suuradii hore iyo xaaladii hore ka xikaayadu si wax imika joogaba ay tu imika arkayo imika uu bal matalan isagiina hadlaya ayuu kaba cabireen yaquulu cumayr bnu xumaam اlansaariyu ya rasuula اllahi jannat carduha الsamaawaat wاlard ma janna ballaarhkeedu uu yahay samooyin iyo samooyinka iyo dhulka qaala wuxu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi markaa saxaabigaasi bakin bakin waa kelimo shay marka uu jeclaysanayo shaksigu raalli ka noqdo ama uu weyneynayo waxaana la weynaado kelimo ay odhan jireen weeye dee arrinkan ah jannada intaas sacadeedu tahay ama ballaarhkeedu yahay oo ay ku sugan tahay weliba dee maa laa caynun ra'at walaa udunun samicatu walaa khatara calaa qalbi bashar waa ishtiyaaqi iyo dee isagii taas ayuu hadalkan laba yidhi arrinkan buu aada u jeclaystay aada u fiicnaystay oo lana weynaado deetuu hi bakin bakin kolkol tawiinta way kaba daayaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi oo tawiinta way ka daayant maaha inay kasrinayaan bak bako iyadoo khada un la sukuumiyey iyo dee saa imakaan aqriyeen maa yaxmiluka maxaa kugu xambaaraya calىa qowlika baki bakin kelimadan ama baki bakintan aad tidhi waxa kugu xambaaray ee kaa keenay kaa yeedhsiiyey muxuu yahay markaasaa wuxuu uhi qaala laa wallahi ya rasuul allahi ilaa rajaa macnaa dee laa ma jiro wax igu xambaaraya oo kale oo dee matalan hadal iska yidhi maaha wax taasi wallahi ya rasuul lah ilaa rajaaءata an akuna min ahliha macnaa waay laa yaxmilunii calayha shay ilaa rajaata an akuna min ahliha rajayn aan rajaynayo inaan ehelka jannada ka mid noqdo un mooye wax kaloo hadalkan iga keenay iga yeedhsiiye ama aan dee igu xambaaray maba jirto taas buu ihi lafdigan rajaatana nusooyinka intooda badan muslim waa sida dhacday sida imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan leeya qolooyinka kalena ay yidhaahaan oo rajaata oo ta'dan taawtaaniiskiina ay laba socoto bal oo nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay ilaa rajaaan dee waana kolley lafti marka la eego xagga isticmaalka kan hore ugaba badan nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhacayba ilaa rajaa oo iyadoo kelimadu madan tahay ta'na aanay lahayn laakiin aan la tanwiinin kolley waxaanu leeyahay intuba waa wax xagga luqada lagu yaqaano macno keliyay leeyihiinba macnuhuna waxa weeyaan un waxa anigu hadalkan umaan odrhan ilaa raja an akuna min ahliinan dee jannadee dadkaa gelaya aan ka mid noqdo taa rajaynteed mooyaane wax kale anigu oo aan u idhi ma jirto markaasaa qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay fainaka min ahliha waa bishaaro weyn inuu ehelka jannada kaba mid yahay rasuulka ilaahay ugu bishaareeyey e wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa arrinkuna waaba kan oo dee waaba waxyi baan leenahay adigu bal waa kaa rasuulka ilaahay inuu jannada ehelkeeda ka mid yahay saxaabigan ugu bishaareeyey oo bishaaradaa weyn buu ugu bishaareeyey faakraja ninkii wuxuu soo saaray waa cumayr tamaraatin min qaranihi cabado timiro ah ayuu kala soo baxay qarankiisu waa jucbadii waa leebabkaysan galkan ay ugu jiraan taas baa dee qaranna la yidhaha jucbana waa taa laba yidhaaho bal haddaba tiibuu kasoo kala soo baxay midhar timir oo dee timirtii uu sahayda u sitay kaba mid ah fajacala wuxuu bilaabay yaakulu inuu cunayo minhuna iyagii tamaraadkii wax kaba cunayo uma qaala wuxuu yihi lain anaa xayiitu xataa akula tamaraati lain ana anigu xayiitu haddaan noolaado xataa akula ilaa aan ka cunayo tamaraatihi timirahaygan haadihitana waa xabadahaygan timirtee kuwan ah ilaa intan ka cunayo haddaba adeen waa xabado ayay ahaayeenba muddo ma qaadanayso wax yaroo kooban ee laakiin muxuu yihi haddana waa shawqi iyo ishtiyaaqii jannadaas looguma bishaareeyey u hiloobayay iyo dee degdegii jaanibkaa u degdegayay ayuu intaa yaree kooban uu midharhkan cunayo ku tiriyey in waqti dheer ay tahay wuu raagsadayba jannada gelitaankeedii istibdaana dukuuli ljanna markaasaa muxuu uhi inahaa laxayaatu dawiila waa nolol dheer qaala wuxuu uhi farama bima kaana waa halkay iskaba shabahayeenna xadiidkaa hore iyo kane laakiin kana waa beder kaasna waa uxud markaa laba waaqacay kala yihiin aad dee waa kuwaas farama waa tuuray bima kii kaana ahaadee macahu maciiso min atamri timira wixii uu iska daadiyey kuma celin meeshii oo dee rajada ma kaba qaba inu cudo hadhow waad cuni doontaa ma jirtiyo marka dagaalanto ee nolol ma doonayaba uu iska tuuray uma qaatalahum uu la dagaalamay nimankii kufaarta ahaa xataa qutila ilaa la dilo de waa dadkii muslimiinta kuwii laga dilay kuwii uguba horeeyey ayuu kamid bacdigood baaba yidhah waa uhoreeye bal waxa weeye taas wuu dagaalamay ilaa la dilay saxaabigan in bal kollay dee hubuut ljana lishahiid way noogu sugantay shahiid buu noqday bishaaradaa horena way jirtay waa dadka aan umuur kaliya ujeedo kale lahayn ee qaradkooda alitakuna kalimat llahi iyo alculya in bal taasba weeyo arrinkaa iyo mubaadaradii khayrka wixii aan halkii hore soo nidhi unba halkan inooguba imanaya weeye oo waxaanu leeyahay halkan atacarud lishahaada ruuxu inuu u banbaxo waa dee aad buu dagaalamayaa cadowgii buu dhex gelayaa waa qaradkiisu waa shahaadadoon taas oo kale wuxuu leeyahay maaha gacmihii ama naftiisii uu tahaluka ku tuuraya maaha waana shay jaa-isa cinda jamaahiir اlculamaa uma qatalahum xataa qutila macnuhu waxay la tahay aad buu u cad yahay xadiidkan xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي وqtaybaة بن سacيid wlfظ لyaحya qala qtaybaةa xadaثna qala yaحya aخbarana jaعfar بن سulaymaan عan abi cmrاn الjawniي عan abi bkr بn cabdاللahi بn qaysi عan abihi qala anahu qala samictu abi bal labada sheekee mslim sheekh keliyay wada leeyihiine laakiin siiqadan matala keenaysa ee waxaan siiqadan siyaq اlأda kaba miday ku kala dunaayeenoo qtaybana wuxuu yihi xadaثna jaعfar بن سulayman yaحyana wuxuu yihi aخbarana jaعfar بن سulayman markaa dee in badan oo culimada kamida agtooda waa isla mid xadaثna iyo aخbarana wax farqiga udhaxeeya maba jiraan bal bukhaariga dee amtaashii baa taa kaba mid ahaa dee culimada marka dambena اsطilaaxaan waa tii shaaca noqotay mslibyadabana kaba mida jaanibkan kale waxay ku kala farqiyaan xadaثna iyo akhbarana wixii sheekha carabkiisa laga maqlayna aad ka maqashayna dee marka dambeed gudanaysa adigu aad dadkii kale sii gaadhsay se adiga lagaa maqlayo xadaثanaa fulan baad odhan dee samictuna waa la midba taas xadaثanii iyo xadaثanaana de waa haddii lagula joogay haddaad keliga ahayd bal waana istixsaan untaasi dhib ma laha hadduu xataa keligii hawa xadaثanaa yidhaaheen haddii laakiin sheekha adigu ama adiga aada ha noqoto ama ruux kaloo dadkii joogay kamid noqotee casharkii lagu dul aqriayo sheekh waa aamusan yahay waa lagu dul aqriayaa laakiin dee wixii khadaa isaga ansaxaya o dabdinayo waa xadiidkiisii waa dariiq kaleo dariiq taxamula alqira'atu cala sheekh markay arrintu taa tahay ayaa maxaa la yidhaahaa akhbarana taa la yidhaha laakiin taasi waxaan leenahay walow markii dambe ay aada u shaayic noqotay muslim iyo mashaariqadiina taasi ay u badnaatay imanka markay sheekhyada noqoto bal muslim isagu markuu leeyahy xadaثanii iyo akhbaranii waa farqiga waan mulaacsanaynaa oo waxaan leenahay de isagay waayo rag badan oo amtaashiisa ahayo iyagu kala farqinaya xadaثanaa iyo akhbarana waa dariiqoodii baan ugu fasirayna laakiin markay ragga noqoto kaba horeeye ay dhici karto saa dee bukhaari iyo rag kale ay kuba qabaan inay labada lafti isku mid yihiinoo mid kastaba la isticmaali karo imanka halkan kuma fasirayno inuu qutaybana sheekha jacfar ibnu sulaymaan kaba maqlay in yaxya ibnu yaxyana uu isagu ama cid kale ha ku dul aqrido ama dee isagu ha ku dul aqriya qira'a ahayd sababta waxa weeye istilaaxan miyay qabaan mise ma qabaan taasaa ka horeyso markay ku caddaato inay istilaaxan iyo tafriqada ay kala farqinayaenna waa sax haddii taasi aanay jirin dee kuma xambaarayno oo kollay sheekhan sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisa albaxr muxid ee aada u mufiidka dee ha dheeraado hadalka haba batee ayaa min awal kitaab ilaa halkaas oo kale waa badiyaayo meelahan oo kale taasuu ku fasiraayo lakiin kolley waa tafsiir yar fog baan marka la eego kol haddaan sheekii la ogeyn inuu kala farqin jiray in la yidhaha kana wuxuu ahaa de waa qiraao kana waa samaac taasi weliba raggan dee sheekhada muslim iyo wixii kaba dambeeya kolley in dee taa tafsiir looga wada dhigaa kolley waxay la tahay waa shay aada u yar fog ama aan la markaa la sugi karahaynba can abi cimraan aljawniyi oo kolley waaba masalo kolley muddan waaba la soo qaaday oo mar kal hormay sanadan sanadii ka horreysay khaasatan laakiin waa marka ay tahay isxaaq ibnu rahawey oo kale oo iyadna uu kuba fasiro markuu akhbarana yidhaaho iyo de inay qiraa'o ahayd arrinta isxaaqna way kaba duwan tahay oon idhi dee kitaabka sidaasaad kusoo celcelisaa isxaaqna culimadu waxay yidhaahaan caadadiisaaba ah axaadianaaba naadir bay tahay inuu isticmaalay akhbarana unbuu isticmaalaa marka caadadiisaba waxaan uu warinayo o dhan xaafid maxasanna meelo kala duwan kolkol buu yidhaha laa dee yaqulu dalika aslan asal ahaanba inaanu odhanahayn xadaanaa lakin de waatan kitaabkaba kusoo aragnay isagoo isxaaq ay tahay isticmaalay bal xaafid bay haddana kaba dhacday meelo fatxubaari kaba mida marka isxaaq uu dee magacoo muhmar yimaado iyaday xadaanaa tay kolkol inu isxaaq ibnu rahwey kuba fasiro walow meelasaa yidhaha waana hadal kitaabka fatxubaari aada ugu soo noqnoqda marka laba isxaaq iskalaana waxyaalahu kuba kala farqiyay kamid tahay xadaanaa akhbarana do akhbarana yidhah caadadii isxaaq buu idhahaayo deetuu yidhah waa isxaaq ibnu rahwey ka loo jeedaayo bal taasoo kale kolley mutaaban de adugu laakiin kolley waxay tahay un umuurahan waa dee umuuro u baahan sheekhu ma kala farqinayay ruuxan oo labada labada arrimood mise wax keligu wada isticmaalaya hadday taasi cadaato dee taas baa tafsiirka uu noqonaya tafsiir saxa an abi marka abu cimraan ajawni cabdilmalik ibn xabiib abubakرkana waxa weeye waa ina cabdاللahi بن qaysna abu muسى الأشcrي weeye uu ka warinaya xadيidka can abihi qaala samictu abi marka can abihi baaba inoo taale qaala samictu abi waa siiqadiisii waa aabihii un kan can abihi la yihi un baytan oo wuxuu yihi qaala abu bakr samictu waxaan maqlay abi aabahay wlxaal huwa isagu bxadraة الcaduwi cadowga xadradiisa uu ku sugay iyadoo bacnaa dagaal baa la joogay waaba lais hor joogay markaasoo cadow laftiga xadrana xada saddexda xarakaba ay ku banaantahay waa sharxabay nooguba sugantahay iyadoo xadra ama xudra ama xidra daadkana la reebo kolkol daadkana way xarakeeyaanoo dee xadar oo kale iyo xadarati iyo iyadna waa ay ku wada banaanoo macnaa waa meel dee ahayd mashad laysuguba yimi oo cadowgii uu joogay ayuu xadiidkan kaba sheegay kolley sidana yani inooga sugnaanina halkan waxay ahayd un dagaal asbihaad magaaladan la yidhaha eraab kuba taale magaalada weyn ah markii laba furanayey taas bay iyo dagaaladii halkaa kaba dhacay abu musana uu joogay ama uu hogaaminayey asbihaad yaqulu xaal uu ku qowlayo qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi ina abwaab aljanati jannada albaabadeedu taxta dilaali siyuufi seefaha hadhagkooda hoostii bay kuba sugayihin oo dee musaayafadan ama seefahan dee laysdul qabanaye ruuxa cadow ama ninkii uu dee la dagaalamayo qarnigiisu markuu seeftiisii dul dhigto ama dul qabto harkeedii baabuu kuma sugan yahay haddaba darbigan suyuufta iyo jihaadkan iyo muqaatalada cadowga ayaa dariiq ah janno lagu gaadhayo sababna u noqonaysa gelitaankeedii faqaama waxaa kacay rajulunin rasul hay-ati hay-adiisu ay xun tahay oo ama dharkan uu xidhan yahay ayaa dhar baariyaba ahaa haddii la yidhaha dee imaka maro oo kale rafsinimada lagu sifeeyo waa marada duugowday ee baariga ah haddii xaalo yahay oo de waa xaalo adigu daciif oo nin aan marka la eego waxa ka muuqda iyo dharka uu xidhan yahay iyo de waa ruux bal matalan dhar baariya xidhan oo xaaladiisu bal matalan taasay iskaba liidato ayaa kacay nin dhalinyaraana uu haasea lafti kuba yimi faqaala wuxu uhi ya abaa muusa abaa muusaw anta asalku aanta ayuu ahaayey adiga miyaa samicta maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqul hada yaqulu xaalu ku qowliya hada xadiidkan isagoo le maadaa rasuulka ilaahay ka maqlay qaala wuxu ui nacam ha anaa ka maqlay qaala waxaa odhanaya abubakr waa ninkii dee abihii kaba warinayey farajaca uu laamay waa ninkii ay markaa su-aashana weydiiyey saxaabigan abaa muusa ilaa asxaabii asxaabtiisiibuu dib ugu laamo faqaala wuxuu yihi aqra-u waxaan aqriyayaa calaykum korkiina assalaama salaamta xalaytaan soo yar haynayo ficilku markuu sulaasi yahe salaamta loo isticmaalayo ee mutacadi ma noqdee md waxaan leeyahy laba mafcuul ma qaadanayo xarfan jar baa loo baahanaya aqra-u calayka asalaam laakiin haddii uu rubaac yahay aqra-a waataynu xeray soo maray yuqri-uka salaama taasoo isagoo aanu xarfi jari iyo waxyaalaha aanu uba baahnayn uma kasara wuxuu leeyahy waa nabadgeli u nabadgeliyeynaya asxaabtiisi buu leeyahy waa dadkii asxaabta wuxuu wadaa maha asxaabtii dee meesha joogtay oo dhan waa dadkii ay wada socdeen ee rafiiqa gaar ahaan ahaayeen ama deegaanka ka wada yimaadeen isku reero aadeen bal kuwii iyagu ay rufaqadiisaabuu u yimo wuxuu hi waan idin salaamaya uma kasara uu jebiyey jafna sayfihi waa sayftiisa galkeedii u kala gooyeyba macnaa waxa weeye dhimashuu doonaya inuu seeftiisii dib u galeeyaba markuu muhiimadii uu u qaatay dalka uga saaray ay u dhamaato inuu dib u galeeyaba ma doonayo uma kasara jafna sayfi faalqahu uu tuurayba uma mashaa waa socday bisayfi ila alcaduwi fadaraba bihi waa sii cumayr bn amaam xumaam iyo uu ku garaacay cadowgii xataa qutila ilaa laba dilay bal xadiidkii hore buu kana inoolaba mid yahay wixii kii hore inooguba sugnaana waa inoogu sugan yihin xdثna محamed بن xاtm qال xdثna cفاn qال xdثna حmاd qال أخbarna hاbت عan أنس بن مالك qال أنh qاl bal cفاnku waa cفاn iبn mسلم الصفاr xmاadkana waa xmاd iبن سلامة weeye horena waa tiin marar badan soo aragnay waxaana dee soo ogaanay haaبت الbunani dadkii أصxaabtiisa ahaa ama dadkii أxaadiiثiisa wariye kaba wariyey ninka أxaadiiثiisa markay noqoto haaبت noqoto isagaa ugu iتقاan badan ba la idhaha isaga aثbatu الnaasi fi fii haabitin marka la eego xamaad ibnu salama imaamkaasi wuxuu yihi can anas ibni malikin qaala jaa waxaa yimi hadee xadiidku waxa kii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol kun iyo sagaal boqol iyo laba waa xadiidkii kun iyo sagaal boqol iyo labaad imikana lix boqol iyo toddobiyo toddobaatan baa raqamku iyo macnaa waa xadiid mukarara weeye muslim dee waxay arrintiisu ahayd xadiidka markuu dhiganayo duruqdiisana inuu meel isugu keeno uu meel oo mar dambe aanu kuba noqonin laakiin taasi waa aqlabi baynu nidhi marar kala duwan baynu soo marnay axaadiista meel aan meesheedii ahayn iyo baab aankeedii ahayn uu dib ugu soo celiyay kii uu markii hore kuba sheegay boqolna way ka sarreysaayo ee waa wax badan boqol way ka sarreynaysaa ee waana amhile iyo badanna waa taynu hore kitaabka intii horeynu soo aragnay marka xadiidkan abwaabtii witriga ayaynu kusoo marray abwaabtii witriga macnaa qunuudka iyo rasuulka ilaahay baa nimankan markii la laayo qunuuto halkaasu inoogu horreeyey duruqdiisii kale imanka halkanse dee waxa weeyaan waa dee shahaadadii ay muteen ay janno ku galeen iyo tiibuu halkan uga soo celiye raqamkani markaa waa dee raqamkii kitaabu salaad ama abwaabtii witriga waana xadiid markaa mukarara wuxuu yihi jaء naas anas an anas bn malikin qaala jaء naas ilى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen dad faqaaluu waxay idhaaheen anibcat dir macanaa maca yaga rijaala le antani meelahan malaa iska taakiidiya ziyaado un waxaa jirta an ay dee horeynu kitaabkan ugu soo aragno on kasoo yar hadale mufasira ay dhahaan waxbay fasirtaa qur'aankana way kusoo noqnoqotaaba marka waxaa shardigeeda ay kaba dhigaan markay jumla ka horeyso macna alqowle laakiin aan xuruuftii lahayn eeg xuruuftii ma laha qowl lahaa oo qaafkiiyo dee markaa xuruuftan laakiin macnihii qowlkay leedahay sida na dee naada iyo wixii adigu xuruuftii macnihii qowlka way leedahay xurma laha markaasaa anta timaaday an mufasir oo macnaa dee dhawaaqa waxaa ka horreeyey ama jumladiibay tafsiir utoota dambaa fasiraysa iminka halkan maxaa inooga horeeya faqaalubaa inooga horeysa xuruuftii baa inooguba sugan manaa macnihii qowlka maaha xuruuftii baa inooguba sugan oo maaha dee shardigeedii meeshii ama meelihii dee an mufasiri ay iman jirtay maahe waa iska dee taagn an ibcas waxay yidhaaheen ibcas dir macanaa maca yaga rijaala rag nadir yucallimuuna nabareen alqur'aana nabara qur'aanka iyo wasunata sunaa kale yucallimuuna ficil majzuuman kaba dhigayna nuntii markaa waxa weeyaan nuun rafci way xadfan tahay sababtuna dee ibcas oo markaa ficlu amara ka horeyso jawaabtii dalabka ayuu ku jasmisan yahay san baanay u dhacday nusqooyinka qaarkood baa yucallimuuna oo iyadoo dee ficilkii laguma daayo si si taasina dhacdeen rijaala yucallimuuna alqur'aana wasunata qur'aanka iyo sunaa fabacata ilayhim rasuulka ilaahay wuxuu u diray nimankaas sabciina rajula toddobaatan nin oo min alansaari ansaar kaba mida yuqaalu lahum lagu magacaabo alquraau quraa laba yidhaaho kolley quraa waxaa loo odhanayana way inoo dambaysaa ama dee waxay inoo dambaysa xaaladoodu say ahayde kuwaasoo fiihim iyaga uu jumladooda ka mid yahay khaali abtigayo xaraamu abtigay xaraam waa isaga abtigii hooyadii umuslaym ay walaalo ahaayeen xaraam ibn milxaan kaas baa ka mid ahaa yaqra-uuna waa alquraa maxaa loo yihi yaqra-uuna way aqriyayeen ole waktigaa dee markaas kolley alquraa marka la yidhaha dadka culimada ah ee caamiliinta alquraa laba odhanayay yaqra-uuna maha dee san imaka quraada cid gaaro dee qira'aadkiiyo dadkii taqaanay baa loo yidhaahowne yaqra-uuna way aqriyayeen alqur'aana qur'aanka wayatadaarasuuna ay wayatadaarasuuna alqur'aana baan leenahay qur-aankii bay wada darsayeen si aanay u iloobin aanu ugaba baxsan qur-aankana ay aqriyayaan bay dee waa tadaarus oo wada aqrin baa bileyla habeenkii yatacalamuuna xaalay baranayaan oo macnaa habeenkii markay noqoto qur-aankay aqriyi jireen way mudaarasoon jireen waa tacahud qur-aan iyo iyagoo ilaalinaya xifdigiisiiyo inaanu kaba baxsan habeenkii wakaanu waxay binahaari maalintiina yaji-uuna kuwa la yimaada bilmaa-i biyo iyay soo dhaamin jireen fayadacuunahu way dhigi jireen biyahaas filmasidi masjidkay isbiyo keeni jireen ee kii isagu cabid u baahadna waa ka cabayey dadkaa kale kii isagu dahaaro ama weyse qaadi weyse iyo uma baahadna waa ku weysaysanayo waa biyahaasna way keenayeen masjidka wayaxtadibuuna xaalay soo guranayeenoo fayabiicuunahu xadabkiibay iibinayeen wayashtaruuna way iibsanayeenoo bihi ay bisamanihi weeye xadabkaa lacagtiisii addacaama cuntay kusoo iibinayeen liahli sufati dadka iyagu sufada u ehelka ah sufaduna meel masjidka xaggiisa dambe ku taallay oo hadhaysnayd oo dadkaa soo hijrooday een madiine ehel iyo maaltoona kuba lahayni ay geli jireen bay ahayd oo dee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo wixii karaya saxaabadiisa dadka way ogaayeen oo way kaxayn jireen oo bal matalan ama ha casho geeyeen ha qada geeyeen taas oo kale kolna way yaraan jireen kolna way badnaan jireen abu nucaym iyo ragle ayaaba ururiyey oo dee barhkood baaba ilaa afar boqol iyo magacyadooda asaamidooda gaadhsiiyeen laakiin de waxa weeyaan ruuxii hadduu xaaladan iyo halkaa kaba maarmo waa kaba tegayey kolbay jihaad u baxayeen oo cadadkoodu yaraanayay kolle waa la wada joogo way badnaanayeen waa dadka adigu muhaajiriinta ah yimi ehel iyo maaltoon aan kuba lahayn baa meesha hadhaysayde masjidka akhirkiisa ayay geli jireen haddaba kuwan bay aad u kaalmeynayeen oo xaabadaa iyagoo waxma hayaan xaabay soo gureen xaabadii wixii ay ka heleen ayay dadkan cunto usoo siinayeen liahli sufati walilfuqaraai walla waa cadfu caamin calaa khaas ahli sufa fuqaray ahaayeen dee meeshana way gelayeen oo waa dee fuqara halkaa kuba sugnaa alfuqaraana waa dee si guudba weyaan oo xataa iyagu maaha dad kale fuqaradaana way caawinayeen oo waxa ay iyagu kasabkaas ay laba yimaadeen ee mashaqada badan leh ayaa wixii ay kaba helaan ay dee dadkan ku caawinayeen fabacahum uu diray rasuulka ilaahay annabiyu sala allahu alayh wasalam ilayhim waa nimankii u yimi ee yihi cid noo soo dir buu u diray facaraduu lahum oo dee kollay meesha sida kutubta siirada ku sugan nin kollay abulbara la odhanayay oo mulaacibulasnana ku magac dheeraay oo reer bani caamir ahaabaa u yimi oo sheegayna reer najdi muu islaaminan markaas hadduu cid usoo diro inuu rajaynayo inay bal dacwadiisani gaadho isagaana yidhi aniyay magan ii yihiin kollay bal markaa taas bay ahayd riwaayo bukhaarina si waxay niman weliba reer bani suraym ahawn ay rasuulka ilaahay kaba dalbeen nimankaa inuu uba soo dirana riwaayo bukhaari way kuba timi adigu calaa kulli xaalin rasuulka ilaahay waa diray intaanay halkay ku socdeen ma gaadhin ayaa iyagoo malaa ceel biyaa yimi ayaa qabaa-il kuwaan magacyadooda soo marray ricd iyo dekwaan iyo cusay iyo halka abu abulwitr aan kuba soo marray ayaa nimankii meeshii uguba yimoo laayey laakiin waxaa meesha socday dadkana u yeedhay kuwanna nin la odhanayo caamir bnu dufayl oo cadow ilaahay ahaay oo reer bani caamir ahaay oo mulaacibulasinna ninkaa hore camir bnu malikna adeer uu ahaa ayaa ikhfaarkaas iyo ciddii adeerkii jiwaarkeeda kuba sugnaydba ee magantiisii buriyeyba oo kaas baa qolooyinkana u qayshaday markaas baa adigu sidan horeba usoo maray facaraduu lahum faqataluuhum dadkii waa la dilay adugu dee camr bnu umayata dabri iyagoo kasoo baxaa la yidhaah waxay yidhahaan camr bnu umayata dabrina isaga ayaa qabtay oo markuu ogaaday nin reer mudarana inuu yahay ayuu lahaa isagoo le hooyaday baa nadar lagu lahaa buu intuu fooda ka gooyay si caadadooda markay ruux sii daynayaan ayuu sii daayay isagoo le ruuxa ama hooyaday nadarkii laguba lahaabay dee aan uguba xoreynaya camri bnu umaya bal nin kalena oo laga yaabo meel dambe kuba sugnaana inuu soo badbaaday oo yar laangadhaba ahaan facaradu lahum faqataluhum qabla an yabluquu intaanay gaadhin almakaana waa asxaabu bicri macune faqaaluu waxay yidhaaheen iyagii baa yidhi allahuma ilaahayow balliq gaadhsiya cannaa xagga yaga nebiyanaa nebiga yagii anna anagu qad laqiinaaka inaan kula kulannay dee way dhinteen waa la laayay waa shuhaadada faradiina aan raali noqonay cankoo dee wixii ikraam iyo naciimkaa badanuu siiyey iyo jannadaa uu geliye maalaa caynu ra-at walaa udunu samictu walaa khadara calaa qalbi bashar tii bay raalli ku noqdeen waradinta aad raali noqotay cana oo dee jihaadkoodan iyo daacadoodan iyo iimaankoodanna ilaahay subxaana watacaala uu kaga raali noqday kitaabu salaad baan kusoo maray ama baabkaan tilmaamayo xadiid anasna inuu ahaa inay intani qur'aan ahayn soo degay waktigaas rasuulkii ilaahayna dee xaaladoodii iyo waxoodii loogu sheegayey laakiin markii dambe la nasakhay oo qur'aan soo degayo waa tan la nasakhay taas baynu kitaabu salaad iyo abwaabtii witriga kuba soo maray inay intani ahayd qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya wa ataa waa yimi rajulu nin waa nimankii gaalada ahaa kaba mida xaraaman waa anas abtigii xaraaman buu u yimi khaala anasin anas abtigii min khalfihi xaggiisa dambe ayuu kaga yimi fadacanahu wuxuu ku wareemay birumxin waran buu ku wareemay xataa anfadahu ilaa uu warankii kaba dusiyo dee markuu dhabarkii kaga dhufto xaggan hore uu warankii kaba soo baxay faqaala xaraamun xaraam baa wuxuu ihi markii warankaasi kuba dhacay fustu waa liibaanay waayo maqsuudkiisii shahaado inuu mutay hayd shahaadadii buu gaadhay waa wixii uu doonayeyba markaasuu yihi fustu warabbi lkacbati waan liibaanay kacbada rabbigeed baan kuba dhaartee oo waa ayaan ku dhaartaye waan liibaanay taas buu yihi oo dee waa jannadan iyo taas oo kale waxay dee barhkood soo naqliyeen inuu ninkii islaamay waxyaalihii kuwa islaamayna tadwaaban dilaye ninkii liibaantiisa maxay to iyo umuuraha loo sheegay oo laakiin mar dambe uu soo islaamay waa la yidhaha ninkii dilay markaa xaraam fustu rabbi lkacba faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa markii waxyigu u yimi yihi liasxaabi asxaabtiisii ku yihi ina ikhwaanakum walaalihiin qad qutiluu waa la laayay wa inahum qaaluu waxay idhaaheen allahuma balliq cana nabiyana ana qad laqiynaka faradina canka waradita cana taas bay yidhaaheen waxadain bal adigu kolley xadiidka hore inuu soo maray dee marka la eego xataa sufadan iyo biyahan la dhigayo masjidkii oo basi inaanu kuma sugnayn bal dee wax ka badan baaba dhici karto ninkii beer lahaa kolkol intuu rucub dhan oo wada socoto timira uu soo dhigay masjidka meelaha suri jireen si dadka fuqaradaasi ay isagaba cunaan carajiintaas bay kuba xidhi jireen oo kale taas seexashadii masjidka laba seexanayo khaasatan dadkaa dee ma-u iyo waxyaalo lahayd waa umuurana laakiin kol masaaisha aan hore usoo wada aragnayn وxdثnي محamed بن xatim qال xadثna bhز qال xadثna سlayman بن المغيرة عan haaبt qال أنh qاal qاl aنس aنس ba wuxuu yihi cami adeerkay اladي adeerkaasoo sumiitu bihi laygu magacaabay mna isaga magaciisii oo kale lai bixiyey oo isagaa loogu magac daray weeye adeerkii baa loogu magac daray lam yashhad waa aنس بن نdri baa la oranaye lam yashhad muu xaadirin maعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waسلم bedran dagaalkii bedr qaala wuxu uhi ujeedadu maalintaa beder dee ninkii dahrigiisu xaadir aha iyo dadkaasaa baxay in dagaal dhacayana may ogeyn oo dad baa iskaba hadhay aan hadhayn hadday ogyihin inuu rasuulka ilaahay dagaalamayo qaala wuxuu uhi fashaqa uu cuslaaday dhibay calayhi hadhidaa uu rasuulka ilaahay kaba hadhay isagoo dagaal dhacay tiiba la weynaato ku weynaatayba fakabuu rabaa riwaayada qaala waxaanu yihi waa tan dee si hadalkaas ama arrinkaasi u dhibsaday awalu mashhadin waa mashhad iyo meel la xaadiro mowqif dagaala kii ugu horeeyey oo shahidahu rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xaadiray ayaa quyibtu anu layga maqnaysiiyey wuxuu ka dhigay lagama maqnaysiiye kolley nusqooyinka muslim waa intooda badan wixii dhacay nusqooyin iyaguba aada u dabdisanna zibtu canhu baa dhacay oo nusqo aada u dabdisan zibtu canhu waan ka maqnaade macnuhu inoo midun mashhadkii ugu horeeye rasuulka ilaahay xaadira baan kaba maqnaaday wain araanii allahu mashhadan wain araanii hadduu ituso allahu ilaahay mashadan ou joojiyo meel mawdin dagaal fii ma bacdu waa imaka wixii ka dambeeya maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa la yaraanii waa arki doona oo i arki doona allahu ilaahay oo ilaahay baa arki doona ma asnacunaa bal waan ka bedelaynaa taa hore oo damiirkan imika yaraani kuma sugan ee ya-daa dee waa isaga u arki doonaa ilaahay ayaan ka bedelaynaayo macnaa layaraani illahu ay layaraa ma asnacu ilaahay wuxuu arki doonaa layara allahu ma asnacu waxaan sameeyo iyo dee wacdarahan igu arki doonaa taas buu yihi saasuu intaasuu yihi qaala wuxuu yihi anas fahaaba wuxuu ka hayibaystay ka cabsaday ba ma an yaquula inuu yidhaha hayraha hadalkaa duuduuban mooyaane in hadalkan wuxuu waa la arki doonaa ilaahay baa arki doona waxaan sameeye unbuu yihi laakiin muxuu samayn doonaa muxuu yahay ti waa kan ijmaaliye ama ibhaamiyey intaa waxaan ahayn inuu yidhaaho ayuu kaba haybaystay oo wuxuu halkan iigu fasirayaa sharaxa macnihiisu waxa weeye wuxuu ku gaabsaday lafdigan mubhamka ah ee la yaraaniyo allahu ma asnacun buu kuba gaabsaday muxuu ugu gaabsaday taa waa isagoo ka cabsanaya intuu ballan imika qaado oo uu dee wax islaazimiyo wax ilaahay uba ballan qaado inuu hadhow ka caajiso oo uu kariba waayo haddaba si uu naftiisiina dee xawr iyo quwo uu sheegtay uga beri yeelo dhici kartana wuxuu hadhow kaba daciifay inaanu dee imika isa sii laazimin ayuu ibhaamiye wax weyn inuu la iman doono waa cibaarada halkan iguba sugan xaafid maxajar baa wuxuu fatxubaari kuba yidhaahaa khashiya an yartasim an yaltazima shay-an fayacjiza canhu wuxuu ka cabsaday intuu wax islaazimiye imikuu yidhaha waxa iyo waxaasaan samaynaya waa wax dee uu magacaabay oo hadhow inuu kaba caajiso markaasuu ibhaamiyey laakiin muxuu leeyahay waa xaafid cibaaradiisii siyaaqa laakiin waxaa laga garanaya ujeedadiisu inay tahay annahu yubaaliqu fi lqitaali wacadam alfiraar inuu ku xeel dheeraanayo dagaalkii oonu carar ahayn taas baa ujeedadiisu inay tahay waate lagama fahmayo laakiin wuxuu de inuu sii magacaabo yidhaha waxaye waxaasaan samayn doona ay dhici karta hadhow ina war uma haye inay arrinkaasba uu sidaa u wada fulin waayo ayuu hadalka u ibhaamiyey bal taas buu yihi saxaabigan wuxuu yihi markaas qaala anas baa le fashahida maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam yowma axudin rasuulka ilaahay maciisii buu xaadiray maalintii uxud qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya anas fastaqbala sacdu bnu mucaadin fastaqbala waxaa soo qaabilay sacdu bnu mucaadin baa soo qaabilay macnaha laga yaaba nusqoyinka qaar kale ama barhkood inay kuma dabdiyaan fastaqbala sacda bna mucaadin taqdiirna inoogama baahno markaas oo wuxuu markaa maalintaa ka hortegay uu qaabilay saxaabigan anas ibnu nadir la idhaah sacda bna mucaadin lakiin waxaa ii xarakeysan aniga iyadoo sacdu bnu mucaadin faacil yahay markaa dee wuxunba a meeshii inaan qadarno damiirkii isaga u laamayey anas oo fastaqbalahu anas waxa ka hor yimi isagoo sooba laamo dee markii ay dhacday dagaalku intii isbedelay saxaabo kala duwane ay meeshii mawdinkoodii baneeyeen ama la jabayba ayaa waxa kaba hor yimi sacd ibnu mucaad noo soo noqonayaa ka hor yimi waxaana leenahay waa taasoo fastaqbala sacd ibnu mucaadin tan baan uba fasiraynaa waayo bukhaari laftigiisa wuxuu ahaa fastaqbalahu sacd ibnu mucaadin waa damiirkaan qadarayno bukhaari laftigiisa inoogaba sugantahay waana xadiis keliya faqaala lahu anasu anas ibnu malik baa anas ibnu nadri baa ku yihi isaguna waa ninkan dee nadarkaasna qabaa ama waxaa uu islaasimiyaa cadowgiina waa ku socdaa shahaadana waa doonaya yaa abaa camrin ayna waa ayna dee xaggee ayna alfiraarba xaggee loo cararaya ama xaggeed kuma socotaa faqaala haddana waa isagun baa odhanaya isagii maha jawaabtii imika sacad wahal liriixi ljanna waa kelimo dee talahufiyo marka waxa dee taxasur ama wax dee loo qoomamoonayana lalaba yimaado kolkolna ishtiyaaq loolaba yimaado oo markaasaa wuxuu leeyahayba isagu waha kelimatu taxanun wa talahufku kaba cabire waha liriix ljanna oo macnaa san halkan qordobi yidhaahan macnaa acjabuna waa kuba fasire waxaan dee laba yaabanayo de waa waxaan uu isagu dareemay uu sheegayo inuu urinayo waa jannada urteedii ajiduhu waan helayaa riixaas duuna uxudin uxud inta kaba sokaysa kolley xadiidka lafdigii bukhaari oo kalena sacd ibnu mucaad baa halkan hadal uguba sugnaayo oo rasuulka ilaahay markuu gaba warramayo uu lahaa rasuulka ilaahay anigu maan karin wuxuu karayo dee iqdaamkiisi iyo dhiiranidiisi iyo taas oo kale anigu maan karin qaala wuxu uhi faqaatalan anas baa qaaladan faacilkeedii uu la dagaalamay anas ibnu nadri anaska hore qaalada faacilka waa anas ibnu malike laakiin faqaatalam anas ibnu nadir uu dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay qaala anas baa wuxuu yihi fawujida waxaa la helay fii jasadii jirhkiisii lagaba helay bidcun wa tamaaniina dhowr iyo sideetan min bayni darbatin wa dacmatin wa ramyatin oo isagii dee min bayni darbatin garaacid ama dhufasho seef lagu dhuftay waa almaratu min adarbi oo maser maro weeye wa dacnatin iyo iyadna waa almaratu min adacni wareemitaan lagu wareemay waran weeye wa ramyatin iyadna waa almaratu min aramyi un iyo ganid lagu ganay sahm bal bukhaari baa waxay maa bayna darbati bisayf wa dacnatin birumx wa ramyatin bisahmi oo de waxyaalahan ba waana darb iyo dacni iyo ramyi wuxuu kala keenayo dee ma haddaba ujeedadu jasadkiisii weliba qeybtaa horey ahayde dhow iyo sideetan nabar baa ku yaalay oo barhkoodna isugu jiray seef lagu dhuftay dee say u kala badnaayeen inooguma sugna halkan tacyiinkeen iyo waran isna lagu wareemay iyo leeb lagu soo ganoo kuba dhacay jirkiisiina de waa kaa isbedelay intaasoo nabarba ku yaalo lamaba garanayo bal sida xadiidka duruqdiisa kale inooguma sugan markaa la helay la soo gaadhay waxaa la arkayna iyagoo dee suuro xumeeyeybo si ay dadkii kale saxaabadaba kuba sameeyeen waa tamhiilkii inay sarwaji ka saareen sanki iyo dhegi iyo wixii gooyeen tiina way kuba sameeyeen gaaladii qaala wuxu uhi faqaalat uktu waa walaashay camatii cidaday arubayic bintu nadr horeyna usoo marayba halkii matala malaadiyaahamiya qisaasiya baan kuba soo maray arubayic bintu nadri oo waa anasna cidadii ninkana walaalkii ayaa famaa caraftu maan garan akii walaalkay ilaa bibanaani waayo jirkiisa oo kale nabaradaasa ku wana tamhiilna waa lagu sameeyey farihiisa una banaan markaa asaabicdii guud ahaan ama waaba adraaf alasaabc intaasun baaba kuba gartay wanazalat waxaa soo degtay haadihi aayatu aayadan haadihina maxaa la ishaaraya waatan rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayhi way faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa bedeluu tadira ay min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mid ah rijaalun rag sadaquu rumeeyey maa wixii caahaduu ay ballan qaadeen allah ilaahay caleyhi korkiisa ay kula ballameen waa san oo kale arrinkan uu islaaziminayo faminhum waxaa kaa mid ahaa man qadaa ku gutay oo waxaa kamid ah man qadaa ku gutay naxbow nadarkiisa iyo wixii islaazimiyeyo waaba la dilay saa anas iyo xamze iyo amtaashood muscab iyo wa minhum waxaa kaa mida man yantadiru ku sugaya isaguna oo tan iyagu ay kuwani laba kulmeen mid lamida sugaya wamaa bedeluu may bedelin oo tabdiilan waa bedelitaan oo wixii ay dee islaazimiyeen ama ay ku ballan qaadeen ina kamay bixin way oofinayaan kii dhintayna waa kaa kuba dhintay ka kalena waa sugaya taas baa isaga iyo amtaashii kuba soo degto qaala anas ba wuxuu ihi fakaanuu waxay ahaayeen waa saxaabadu yurawna kuwa u maleeya macnaa yadunuuna ya-da markaan damino annahaa aayadani nazalat inay soo degtay fiihi fii anas bni nadr iyo wa fii asxaabi asxaabtiisuna waa qolooyinkii amtaashiisa ahaye saa uxudya laguba dilay dee xamze iyo muscab iyo cabdullahi bnu jaxshiya raggii laba midka ahaye halkaa lagu laayay dee dadkii badnaa cabdullahi bnu xaram iyo camr bnu jamuux iyo adugu waa dadkii faraha badnaa halkaa lagu dilay man qaatala wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma